degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu wadaa in dhowaan la bilaabo dhismaha golayaasha deegaanka marka laga reebo degmada afmadow taasi oo horey looga dhisay gola deegaan guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa bilaabay wacyigelin ku saabsan fahamka bulshada ee dhismaha golaha deegaanka iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana bulshada wacyigelinta loo sameeyey ka mid ah odayaasha dhaqanka kuwaasi oo la rabo in doorka ugu muhiimsan ka qaataan doorashooyinka lagu soo dhisayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka jubbaland guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland siyaad maxamed mursal ayaa odayaasha dhaqanka jubbaland u soo jeediyey in ay door muuqda ka qaataan dhisidda golayaasha deegaanka loona baahan yahay in degmo walba oo ay ka dhacayso doorashada golaha deegaanka ay goobjoog ka ahaadaan odayaasha deegaanka ee degmada matala marka meeshii ay wasaaradaha yidhaahdaan waa lagu qaban karaa doorashada waana laga shaqayn karaa ayuu guddiganu ka shaqayn doonaa haddii marka meelaha qaar aan tagi weyno wasaaradaha weydiinaysaana guddiga kumeedi doontaa salaadiinay marka intaas aan kusoo gebagabeeyo bawaadiida guud waxaa sharaf ii ah anaa ku hadlaya magaca guddiga inaan maanta idinku wargeliyo markaan howlaheennan iyo wacyigelinteennan dhammaysano insha allahu waxaa ku xugi doono degmooyinka baan tegi doonaa degmooyinka aan tegayno waxaan ognahay salaadiin badan oo degmooyinkaas mas-uuliyiin u ah ama ka ah inay halkan joogaan waxaad ku talagelaysaan marka degmo walba la aadayo odayaasheedii dhaqanka wixii halkan joogo waxaan ka rabnaa inay xaadir ku ahaadaan degmada gudaheeda insha allahu tacaala muhiimadda marka ugu weyn waa taas weeye ma rabo inaan siyaasad kala galo anuu siyaasi maaha guddiga anagu siyaasad shaqo kuma leh annagu waxaan nahay farsamo hawshaan fulinaydaa sidanna waxaa qaba dastuurka jubbaland ee aan ku shaqaynayno iyo kii dowladda dhexsaan sheegay